dowladda qatar ayaa beenisay inay jiraan lacago ay soomaaliya u soo mariso agaasimaha hay-adda nabad sugidda fahad yaasiin eedeyntaasi ayaa ku jirtay waraysi uu v o e da siiyey safiirkii hore ee maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz waa tan falastiin axmed iimaan oo inoo haysa jawaabta qatar dowladda qatar ayaa ka jawaabtay eedeyn uu safiirkii hore ee maraykanka u qaabilsanaa soomaaliya uu shalay v o e-da ugu sheegay in dowladda qatar ay lacag sharci darro ah siiso dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ambasador stephen schwartz ayaa sheegay in lacagtaasi ay soo marsiiso fahad yaasiin oo ah agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo uu sheegay inuu taa ka helay awood iyo saameyn siyaasadeed dowladda qatar ayaa qoraal ay v o e da soo gaarsiisay ku sheegtay in ay ku diideyso sheegashada ah in lacag suuq madow ah ay u gudbiso soomaaliya iyo in heshiis qarsoodi ah uu jiro qoraalkaasi ayaa waxaa kaloo ay dowladda qatar ku sheegtay in ay door wax dhisid ah ka ciyaarto soomaaliya taasoo ay uga gol leedahay inay ku caawiso madax banaanida deganaanshiyaha iyo horumarinta soomaaliya sidoo kale waxa ay qatar ku sheegtay qoraalkaasi in dadaaladeeda iyo mowqifkeeduba uu la mid yahay tan qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka iyadoo sheegtay in mowqifkeeda marar badan ay ku muujiyeen qoraallo wadajir ah ay soo wada saareen beesha caalamka qoraalka ay qatar uga jawaabaysay eedda safiirkii hore ee maraykanka u fadhiyey soomaaliya ayay ku sheegtay in sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobanka ay dowladda qatar ku taageertay dowladda soomaaliya miisaaniyadeeda lacag dhan labaatan milyan oo doolarka maraykanka ah sidoo kale waxay sheegtay in intii lagu guda jiray xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban in qatar ay soomaaliya usoo dirtay sahay caafimaad oo deg deg loogu baahnaa si gacan looga geysto in soomaaliya ay la dagaalanto xanuunkaasi safmarka ah sidoo kale waxay xuseen in sanduuqa horumarinta ee qatar fan uu sii waday inuu kaalmeeyo mashaariic looga gol leeyahay awoodgelinta dhallinyarada abuurista shaqooyinka ee soomaaliya taasi oo ay soo raacdo dhismayaasha wadooyin dhowr ah oo ku yaala halbowlaha magaalada muqdisho dadaaladan ayaa lagu sheegay qoraalkani inuu door muuqda ka qaadanayo gaarista xasilooni dhaqaale oo soomaaliya ay hiigsanayso mahadsaneed falastiin axmed iimaane dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in agaasimaha nisa fahad yaasiin uusan weli ka soo jawaabin codsigii aanu u dirnay marka ugu horreysa ay suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa